bismi illaah alxamdu lilah hanaau lilah uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam allahuma akhrijnaa min dulumaati alwahmi waakrimna binuuri اlfahmi waftax calayna bimacrifati اlcilmi waxasan akhlaaqana bilxilm sahil lanaa abwaaba fadlik wansur calayna min khazaa'ini raxmatika ya arxama araaximiin waa dersigii koob iyo tobnaad min kitaabi araxbiya fi lfaraa'id alraxbiya fi lfaraa'id baabu tacsiib wuxuu baab u yahay waxa la yidhaahdo tacsiib waa dee labadii noocood oo inoo soo sheegayoo laba nooc weeye uuna soo yiri oo waxa weeyaan waclan bianna alirha nawcaani humaa fardun wa tacsiibun calaa maa qusima waa farad iyo tacsiib oo faralkiibaa inoo soo dhammaaday wuxuuna ku soo dhammaaday waqad tanaahad qismat lfuruudi min hayri ishkaalin walaa qumuudi faralka halkaasu noogu soo dhammaaday waxaa hadda la qaadanayaa waa tacsiibkii casabanimadii baa laga hadlay markaas waxa weeyaan waxaqa an nashraca fi tacsiibi buu yidhi waxaada u kordhigay ma haysaan sewxuqabo idiin qoran bifatxi awali xarabka u horeeya oo la kordhigo ey waxaqa ey wajaba waxaa waajibay tanna ha sixinina iyana waa laga hadlaya waxaqa waxaa waajibay an nashraca inaan gudagalno iminka fi tacsiibi furuushii hadday naga soo dhammaatay tacsiibkii inaan gudagalno taasaa waajibtay waajibkii waxaa weeye rabbaanigaah maaha waa waajib iska oo sanaaci oo macnaha waxa weeyaan silaaxi ah waay haddii la godo waxuqa la yidhaahdo yaa fa macnaahu ashuruucu fi shay waalahdu fiih waxaan gudagelaynaa wey waay marna waxaqa waxaa waajibay iyo waxuqa waxaan gudagelaynaa inaan gudagalno fi tacsiibi tacsiibkii bikulli qowlin muujazin musiibi waxaan ku gudagelaynaa bikulli qowlin qowl dhammaanti muujazin la soo koobay musiibin oo musiiba yaa sax asiibay ma badinayno warka tacsiibna waa ka hadlaynaa qowl kastoo muujaz ah mukhtasar ah iijaasku waxa weeye addaa'u lmaqsuud biaqal min cibaarati mutacaarif cibaarada laysla yaqaan cibaaro ka yar in lagu guto aad u kooban idnaab hadday aragtaanna waxa weeyaan waa cibaaradii wixii wax lagu fahmi lahaa wax ka sii badanoo lasii lagu sii sharxoo lagu sheego marka meeshaas waxaa laga fahmay mar haddii la yidhahdo waxbaa lasoo ikhtisaarinayaa war amaa meesha khalal dhacaa amaa shay muhiimaha laga tagaa waxbaa lasoo koobkoobayaa yaa lafdiga yarayntiisa inta lagu dadaalayo amaa waxa weeyaan si wax noqdaan arrintaasuu ka jawaabi wuxuu yidhi waa musiib arrintu muujaz ha ahaadee waa musiib wixii loo jeeday ujeedkii baa la asiibayaa wey wakulu man axraza kula almaali min alqaraabaati aw ilmawaali aw kaana maa yafdulu bacda alfardi lah fahuwa aqu lcusuubati almufadala wuxuu yidhi fakullu man qof dhammaantii axraza kooba kulla almaali waa masale hore aan soo sharaxnay xoolahoo dhan qofka qaatoo dareersada hadduu keligii noqdo kaasoo min alqaraabaati ku bayaansan qaraabaad awil mawaalihi muctiqiinta kuwii xoreeyey sayidiyadii wax xoreeyey oo qofka ay xoreeyeen wala ku dhaxlay oo wax dhexle la waayey oo kale iyaga uga dhow qofka xoolahoo dhan qaata ee qaraabaad ama almawaali ah ow kaana uu ahaaday maa yafdulu waxa soo faadil noqonaya bacda alfardi lah yaa ow kaana uu ahaaday maa yafdulu waxa soo faadil noqda bacda alfardi faralka bacdi lahu isaga u ahaaday ow kaana uu ahaaday maa sheega yafdulu faadil noqda bacda alfardi lahu isagu uu u ahaaday ama maaha asxaabulfaralku markay waxooda qaataan waxa soo haray qofka qaata oo casabannimo ku qaata ama xoolahoo dhanba qaata fa huwa kaasi akhulcusuubati casabannimo walaalkeed weeye casabannimadii almufadalati la fadilay alcusuubati almufadala yaa yaa laga fadilay iyay ka fiicanta yaa casabaadka noocyaayoo waxay ka fadilan tahay casabaadka qayba ka mida ama maahe almufadala waxayba ka fadilan tahay calal fardi furuusha casabannimadaaba ka sarraysa culimaa qabta waayo oo waxaa la isku hayaa farad iyo tacsiib keebaa xoog badan ama fadli badan laba qowl baa la iskugu hayaa markaas qole waxay leeyihiin waa faralka waay halkaasay mareen qolo kalena waxay leeyihiin maya waa tacsiibka weeyaan waay oo muxuu ku fiicnaaday dee waaba nin xoolahoo dhan qaata ninkaan casabannimo marmar ninkaan xoogaagiisa faralnimadaabaa la siiyey ninkaan xoolahoo dhan ba marmar qaadan karaa qofkaani inta badanba tacsiib waxa wax ku dhacla waa ragga waay gabdhaha waaba hada qof baaba ka soo gelaya inta badanna dumarku faral bay wax ku dhaxlaan marka tacsiibkaa ka xoog badan faralka qolana saasay leeyihi qofka xoolahoo dhan kooboo qaata waay ilaa caasibku casabannimadu casabatun binafsi caasibun binafsi caasibun biqayrihi caasibun maca kayrihi casaba binafs casaba bilkayr casaba maca alkayr waa wax dhib yar kulle halkay noogu imaanayaan iyadoo iska sahlan laakiin si guud saddexaasaa loo qaybinaya kuwabadba abyaad buu ku ishaaraya waay halkaa markii intaa looga soo tago casaba haddii la iska idlaaqana caasibka binafsihi abay inta badan ku dhacda waa qofka xoolahoo dhan qaadanaya hadduu keligii noqdo ama inta soo hadhay buu qaadanayaa ahlu fararku markay qaataan intooda xadiidka waxaa loo cuskanayaa alxiqu lfaraa'ida biahliha faraa'isha ehelkeeda siiya famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin wixii soo hara ninkan ugu dhow baa uu iska leh dakarin oo rajulin waaba nina dakarin sii lab lab maxaa loo sii yiri faa'idaa ku jira rajulkaa in looga jeedo kan lab baa lagu caddaynayaadoo waxa weeyaan awal iyagu rajulku waxay u isticmaalayeen ninka qaangaarka ee reer bani aadam kuwaasayna dhexalka siin jireen ninka xoogale wiilasha yaryar waxma siin jirin warsaa maahay hadduu xalay dhashay ilmo yar yahay oo lab yahay waa faliawlaa rajulin dakarin dakarinta saasaa marka baa ku jira fawaa'idka laga qaadanayo haddaba casabada nooca hore casabatun binafsihi caasibun binafsihi bal wax iiga sheeg waxaa la sheegayoo dhanna waa wada rag markii laga reebo hal qof oo dumara kalabi wاljadi wajadi اljadi wاlbni cinda qurbihi wاlbucdi wاlأhi wbni اlأhi wاlacmaami wasayidi اlmuctiqi di lincaami whakada banuuhumu jamiica fakun lima adkuruhu samiica nala hadlaya wuxuu yidhi waxa weeye kalaabi waa aabbe oo kale aaba haddii cid kale la waayo xoolaha o dhan buu kaxaysanaya haddii kalena ahlufaralku markay wax qaataan ya haddii xoola soo haraan isagaa ugu dhow kalaad iyo waljadda wow iyo wajadiljadda wowaa wogis wixii xaggaa hore ka sii xiga waxaasu dhan waa isku silsilad wal ibni wiilkii meydku dhalay intaasoo qaata ayaa ku yidhi waa wixii waa casabo aa wiilku faralkaasuu leeyahay ma jidho moogta waa lidakar mithlu xadilunsayeyni hadday rag iyo dumar yihiin wal ibni wiilka cinda qurbihi dhowaanshihiisa agteeda iyo wal bucdi fogaanshihiisaba markuu fogaadana waa ibnulibni markuu dhow yahana waa ibni ya wax kale amoode waa wax sahlan waa abiyaadda waa la iska dulmarayaa sahal muyasara walibni cinda qurbihi walbucdi waa kaasa ibni ibnulibni ibni ibni ibni hadduu doono ha noqdo walakhi walaal iyo waminil akhi walaal wiilkiis akhaas akhi shaqiiq ahaa kii lacabka ahaa kow doono ha noqdo ibnul akh akh wiilkiis shaqiiqa iyo akh li'aba wiilkiis halkay soo wada galayaan walacmaami adeero adeera aabbaha aabba iyo hooyaba wadaageen iyo adeera aabba keliya ay wadaageen wiilashoodina meesha ku jiraan waayo alacmaam wasayidi sayidkii almuctiqi wadxwa xoreeyeoo dil incaami nicmaynta u saaxiibkaa waa nin abaal galay qofbuu addoonnimo ka fakiyey dil incaami weeye marka sayid wuu xoreeyey wey waxa weeyaan waa mawaalidi min alqaraabaati walmawaali waxa weeyaan waxa uu xoreeyey wax xiga haddii la waayo dee isagaa dhaxlaya waa sayid waa muctiqi ninkii wuu xoreeyey wey laakiin muctiqaas nin keliya shardi maaha gabar baa soo gela kadha islaan wax horaysay oo muctiqada dakaran kaana aw unha waka halkaa keliyaba gabadhaani ka soo gashaa casaba binafsi caasi binafsi gabadhaa muctiqada ah waaya marka wakada wahaakadaa waxaa kuula mida banuuhum wiilashoodii iyo wiilaluyihin adeeradan wiilashoodii adeer shaqiiqa iyo adeer laaba wiilashood muctiqaan wiilashiis yaa waa la mid jamiican maxaa leeyihiin dhammaan waa isku mid waay waxaan waa wada rag hadda la sheegay halkaasaa gabar ka soo geli kadhaa muctiqaas inay gabadhu sayida muctiqaa noqoto mooyaane inta kale waa wada rag waa ujeedaa waay waxaasoo dhan dadkaas hadduu keligii noqdo xoolahao dhan buu koobi haddii kalena wixii alfaral ka soo harow qaadan waaya taasi wataa fakun ahow limaa adkuruhu waxaan kuu xusayo samiican mid maqlayo dhug u haya waxaan kuu akhrinayo dhug iyo maskax iyo fahmo mid u haya noqo fakun limaa adkuruhu samiica mid samiicoo maqlaya noqo waxa laguu sheegayo weele wey weele xafidoo ku dadaal si quman u dhegayso ha ka mashquuli fakun limaa adkuruhu waay samiica waa samci oo maarata oo alqa samca ah yaa si fiican u dhegaysanaya waay taasina waa taas halkaa wuxuu ka sheegayaa wamaa lidilbucdaa maca alqariibi fi lirhi min xadin walaa nasiibin casabanimadii haddii laba caasib laba casabaa yimaadaan iyo ka badanba oo hal dhinac ka socda hadday kala dhow yihiin yaa tan dhowimidda fog bay xijaabin wey midka fogna waxba qaadan maayo dhaxli maayo waa tan wamaa lidilbucdaa fogaanshaha midda u saaxiibka ah casabanimada darajadeedu fog tahay uma ahaan macaalqariibi midda dhowmaceeda fil irhi dhaxalid dhaxalka dhexdiisa min xadin wax dheefa iyo walaa nasiibin wax nasiiba kuma leh midda fog waxba ma leh mid ka sukaysaa joogto wey tusaale wamaadan soo qaad min xadlinna minta ziyaado ka dhig maada xijaaziya ka dhig wamaa xadun min xadin xadun wax dheefa walaa nasiib iyo wax nasiiba uma ahaan lidilqurba bucdaa xogaanshaha midda u saaxiibka ah maca alqariibi midda qariibada maceeda wakaa fil irsi dhexalka dhexis middaan dhow baa xijaabaysa midda fog weeyaan maalan ibni baa jooga ibnul ibnina waa joogaa isku dhinac bay ka yimaadeen soo maa waa tarankii wiilkii maydku dhalay iyo wiilow maydku dhalay miduu sii dhalay marka ibnigii baa tii dhoweyd ah ibnul ibnigii waxba qaadan mayo maa lahu uma ahaan fil irsi min xadin walaa nasiibin waxba kuma leh soo war iska cad maaha waxba kaasi qaadan maayo midba mid intuu ka dhow yahay bay isku xijaabaya aabbaa jooga wixii awoowe ah kii dhalay iyo kii sii dhalay iyo kii sii dhalay aabbahana xijaabaya walaal baa jooga ibnul akh meesha wax qaadan mayo walaal wiilow dhalay adeer baa jooga cam ibnulcam waxba qaadan mayo wamaa lidilbucdaa maca alqariibi fi lirsi min xadin walaa nasiibin masalada halkaas fadhida waaya waxaa kaloo kuu haray iyagoo siman waan kala sokayn hadda waa kala sokeeyeen ibni iyo ibnu ibni waa kala sokeeyeen moogta iyagoo simanoo walaal iyo walaal ah yaa walaal iyo walaal oo siman dhankaa ka siman yaa meeshay ka yimaadeen akhnimada ka siman maxay noqonaysaa hadday u kala dhow yihiin meydka waa u kala dhowaan karaan mid baa walaal aabba iyo hooyaba la wadaaga noqon kara midna aabba keliya la wadaagaa waa tan iyaduna walaaqu walcamu liummin waabi awlaa min almudli bishadri nasabi walaaqu walaal soobod oo liummin iyo waabin aabba iyo hooyaba u walaal a meydka walcamu adeer oo liummin waabin aabba iyo hooyaba yaa aabbe walaalkula ahaa adeer aabbe ay wadaageen aabbiyo hooyaba walaal aabbiyo hooyaba ay walaala ka yihiin kuwaas aabbiyo hooyaba ugu soo dhowaaday labadii dhinacba awlaa iyagaa ka awlaysan min almudli yaa kii ku soo dhowaaday bishadri nasabi nasabka barki dee nasabka barkiis waa maxay aabbe keliya la wadaagaa wey hooye aabbe hooyada ka reebo aabbe keliya la wadaagaa bishadri nasabi nasabka barki midka haysto aabba keliya haysta yaa midka aabbiyo hooyaba ay wadaagaan baa ka dhow oo dhaxlaya waa ka waa intaa keliya shaqiiqaa dhowey shaqiiqaa qaadanaya walaalkii shaqiiqayo walaalkii la'aaboo ka tegey midna aabbiyo hooyo ku soo dhowaaday midna aabba keliya soo maha meydkaan dhintay kay aabbiyo hooyadaba walaageen baa qaadanaya waay taa halkaasaa la dhig waxba kuguma harin ka soco waay haddaba fiiri والابن والأخ مع الإناث يعصبانهن في الميراث تنو معيت waxa weeye waxaa laga hadlayaa casabannimo wax la yidhaahdo ayaa laga hadlayaa caasiun binafsi ama casaba binafsi waa soo maray waa raggii socnaayoo halka gabar meel ka soo gelisa waayo caasibun biqayri ama casaba bilqayr bilqayr ba bilqayr halkaa laga hadlaya waa wax dhib yar waa ibni dhinto la jooga meydka wiilkiisa iyo gabadhiisa hadday yihiin waa casabo waa ibni maca albinti ibnulibni maca bintilibni yaa weeyaan akh shaqiiqa maca aluht ashaqiiqa akh liab maca alukhti liab yaa waad wiilashiian iyo gabdhihii wada dhashay weeye bilkhayr asaba bilkhayr walibnu wiilki walahu walaalki macal inaai kuwa dhadig macood inaadkaa jamcu shardi maa alcab hadday taa waa la mid yucasibaanihinna way soo casabaynayaan fi lmiraasi dhaxalka gabadhaan kelli haddaysan meesha wiilkaani joogin ahlu faral bay noqon lahay hadday mid tahana nis hadday laba yihiinna uluaan marka faralkooda inay qaataan ninkaana joogo u qoonsadayo isagii baa laba qori qaadanaya iyaduna qori ya walaalaheed baa jooga ama walaalkeed baa jooga walahu walibnu walahu maca alinaasi kuwa dhadig ee la dhashay dee yucasibaanihin soo casabaynayaan fi lmiraasi dhaxalka soo casabagelinaya casabay ka dhigayaan waay binta iyo bintulibni shaqiiqaa iyo ukhtal liaba mid kastaaba waxaa la jooga walaalkeed gabadhuna hadday doonto hal ha ka badato hadday xataa gabdho badan yihiin waa la mid waay casaba bilkhayr wakaas yaasan kaa gedman mar dambe casaba maca alkhayr baan hadda gelaynaa والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات معصبات نصاتك الخرجنا واجدة ده عيسان معصبات نصاتك الخرجنا واجدة وي والأخوات قبل ولا لا إن تكن بنات قبل بنات ميت كل علي هدي لي هلو كان هذا وتي تامر إن تكن إن توجد يا هذا خبر هو هذين كان تامه walakhawaatu gabdhihii walaalaha ahaa in takun ay tuujad in tuujad banaatu gabdho meydku dhalay haddii la helo fahunna gabdhaha meydku dhalay banaadka u celi bamaayirta kuwa horena waa loo celin karaa akhwaadkee fahunna banaadkaasi macahunna akhwaadka hore macooda yaa mucasibaatun kuwa casabaynaya waxa weeye gabdho meydku dhalay iyo gabdho la dhashoo wada jooga baa casaba maca alkhayr la yidhahdo bil maa maca alkhayr casaba maca alkhayr gabdhahow dhalay iyo kuwii la dhashay casaba maca alkhayr waa dumar keliya tan casaba maca alkhayr haddaa maqasho rag ma soo galo tii hore rag iyo dumar bay ahayn soo ma tan waa dumar keliya gabdho meydku dhalay gabdho la dhashay intaa wey waaya mucashabaatuna waa waa kuwa casaban laga yeelaya wey mucasibaatunna kuwa casabaynaya wey waaya bifadxi saadi wa bikasrihaa in la kor dhigayo in la hoos dhigaba leh waaya babaa'irtana waa laisla waa loo kala celceliyaa waaya marka casaba maca alkhayr waa hal ukhto iyo ka badan ama shaqiiqa ha noqoto ama li'ab oo la joogta maca albinti ama bintulibni hal xabo ama ka badan waa ka waxay ka dhigan tahay bintada ama bintulibnidu tii joogtaan nis bay qaadan hadday bataanoo laba bintul laba banaadow dhalay ama saddex ama afar ama banaatul ibni badan noqdaanna uluaan bay qaadan wixii soo hara ka war waa casabaa lagu yidhi uqtadan ama uqtooyinkaana qaadanaya uqtooyinkan waxaasoo gaaraa leedin hadda ma la dhahayo wixii soo haray qaadanaya waayo waa iyada haddeer ou cabdullaahi bin mascuud soo dhexalsiinayay binto maydku dhalay bintulibni iyo ukhtu midaan markuu nin siiyey maydku dhalay midna sudu siiyey takmilata uluayn wixii soo haray ukhtada shaqiiqada ha qaadato waa isaga yidhi wakaas xadiidkaasaabaa asal u ah waa hadalkaani wuxuu ka dhigan yahay macnaa macnaa qowli lfardiyiin fardiyiinta hadalkooda macnaheeda way dhahaan alakhawaatu maca albanaati casabaat gabdha walaalaa oo banaad la jooga waa casabaad casabooyin wey casabo casabada noocaas macalqaybka waay wuxuu wadaba wuu soo horiyey wuxuu yidhi walaysa fi الnisaa'i duran casaba ila alatii mannat bicifqi raqaba siyaalo kale baa laga yaaba ragga qaar inuu u qoro walaysa fi الnisaa'i duran casaba ila alatii mannat bicifqi raqaba walaysa maba ahaanin fi nisaa'i dumarka dhexdooda dumar oo dhan yaa dumar ba lagama helo duran baada in la goda iyo in la kordhigaa kala jidhe duran haddii la godo yaa duran dhammaan wey jamiican dhammaan haddii la kordhigana daran haddii la yidhaahdo daran qadcan go'naanba wey xaqan dhaban go'naanba khilaaf la'aanba yaa dumar oo dhanba ma dhexdooda kuma jidho casabatun casaba binafsi wey tii u horraysay aan horey ku soo sharaxnay casaba binafsi ragga keliyaa iska leh dumar oo dhan casaba binafsi lagama helo ilaa gabadhaa mooyaane ila latii haweenaydii mooyaane mannad galladaysatay bicitqi raqabati raqaba iyo qoor xoraynteed yaa gabadhaa sayidadaa muctiqada ah mooyaane horey aan u soo sharaxnay oo walmuctiqu wasayidulmuctiqu aan ka qabanaynay gabadhaas unbaa ka soo gasha gabadhaas dee xoolahii dhan bay kaxaysan haddii la waayo cidka gabadhaas baa ka soo gasha walaysa fi nisaa'i maba ahaan dumarka dhexdooda duran dhammaan casaba casabatu wax casaba ah casabadii maaha bilkhayr iyo maca alkhayr waa casaba binafsi caasibun binafsi wey ila lati mooyaane manna manaysatay manaysi sheeg sheeg oo abaaltirsiya maaha macnaha ku tafadushay weeyo bixisay yaa bicitqi raqabata addoon xoraynteeda qof la addoonsanayay bay xorays qofkii xor buu noqdo xoolow tabcaday qofkii waa dhintay wax ehela u dhow oo dhaxlana waa la waayey muctiqadii baa ugu soo sokomadhay yaa tii muctiqada ahayd baa ugu soo sokomadhay walaysa fi nisaa'i duran casaba ila alatii mannat bicitqi raqaba sheekhaa buu ku celcelin jiray allah u naxariis beydkan waa beyd muhiima waa qaacido weyn buu ku fadhiyaa yaa qaar baa nusakda waxaa ku taal walaysa fi nisaa'i xaqan casaba cid haysa ma jidha xaqan u qadhay khalaas waay haddaa aragtaanse waa jidhaa meelo kale lagu arko casabadii halkaasi ku soo dhammaatay taa hore casaba binafs bilkhayr casaba bilkhayr iyo maca alkhayr waa kaasa والله سبحانه وتعالى أعلم